wasaaradda qorsheynta jubbaland iyo magaalada kismaayo ka qubadya kulunglahka bandhiga ayaa baahiyaha qorshaha horumarinta deegaanada ay wasaaradda iyo aruuryaasa kulankan iyo weliba ha ku qeyb galaya wasaaradda qorsheynta dhalinyarada ganacsiga hoolaha iyo wasaarado shaqada iyo shaqaalaha hay-ado ka shaqeeyan arrimo bulshada iyo hay-adda n r c a agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalo dowlad goboleedka jubbaland ayaa le xasan maxamed iyo ku hadalay qorshaha wasaaradda andegsan ee dowlad goboleedka jubbaland iland oo soo bilowday wuxuu runtii jubbaland u galay ama u qabtay shaqooyin muhiima xooggana ahayd xooggiisuna ahaa infrastructureka iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo aad aan ka xusi karno suuqii xoolaha aan ka xusi karno waddadii jaayga ahayd ee laga sameeyey inta udhexaysa qaamqaam iyo iyoontooy iyo iyo aagga oo aan ka xusi karno hadda werta laga qodayo dhobley dee agaarkeeda aan ka xusi karno shaqooyinka kale ee wasaaradaha ganacsiga iyo ay la soo qabteen dhallinyarada oo ahayd horumarinta dhallinyarada iyo dalbila youth initiative dhammaantaas dhammaan intaas mashaariicdaas iyo kuwo kale halkan ka xusinba waxay runtii ay qeyb ka noqdeen dowlad dhiska jubbaland annaga haddaan nahay wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee jubbalandna waxaan rabnaa inaan xusno appreciationkeenna inaan xusno inaan ku faraxsannahay qaabka ay hay-aduhu noola shaqeynayeen dambiyada sameeyana wasaaradda ganacsiga howlaha guuda ciyaaro dowlad goboleedka jubbaland oo madalayoona ku hadaleen iyo sheegeen in shaqo faylayo ku dhexayta
dhismayaashii sidii la rabay baa loo dhisay wixii loogu talagalay inay taraanna insha allah way tarayaan waxaan u maleeyaa meelihii la saluugsanayo agaasimuhu sheegay kuma jirin qeybta dhismaha kuma jirin baan u maleeyaa run ahaantii waxaa la dhisay wax muhiim u ahaa bulshada si toos ahna mashruuca indicatorskiisa ula falgalayay oo dhaqaalahana kor u qaadayay meelaha laga fuliyey mashruuca markuu bilaabanayey expectationkeenu aad buu u sarreeyey waa sax kaagaasimayaal ahaan waxaana u maleeyaa mashruuc baaxadiisa ah oo xilligaa jiray ama la loonjigareeyey ma jirin haddaan warbixin yar ka koobo annaga barnaamijkan waxaa naga hoseeya ama mashruucan mashruuca dalbile mashruucaas wuxuu ahaa mashruuc aada u wanaagsan waxaana ka faa'iidaysay dad aad iyo aad u fara badan laba degmo baa u badnaa kismaayo iyo doolow ilaa saddex jeer baa laga faa'iidaystay dhallinyaro soomaaliyeed waxaana loo qaabilayey oo hawshaas loo fulinayey si transparency ah waxaa la gelinayey websaydyada iyo linkiyaal baa loo wada diraya dhallinyarada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan oo reer jubbalandah halkaasi kasoo abaleygareynayeen inta soo abaleygaraysa haddana la xulayey ilaa boqol ilaa toddobaatan iyo shan baa laga soo saarayey waa la tababarayey muddo badan baa la tababarayey kabacdina waxaa laga soo saarayey mashaariic baa loo dirayey qof walba wixii wax uu qabsan lahaa iyo si wax u qabsan lahaa wasaaradda ganacsiga ahaan waxaan si gaara ugu mahad celinayaa saaxiibadan soo wada shaqaynay